madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ka dahfuray mashruuca imaaj oo loogu talagalay dadka tabaaraysan si loo gaarsiiyo horumar waara mashruucan oo socon doonaa muddo shan sano ah ayaa waxaa ka faa-iideysan doono lix iyo labaatan kun shan boqol konton iyo saddex qoys oo ka mid a dadka tabaaraysan ee ku nool gobolada baay iyo bokool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa ka hadlay muhiimadda oo mashruucan u leeyahay bulshada ku nool maamulkaasi intaas kadib mashruucan mashruuc aada u qiimo badan waayo muddo badanna waa ka hadalnay marka ugu horeyso waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha ka shaqaynayo oo maalgelinayo ugu horeeya u s aidka iyo world vision iyo hay-adaha kaloo dhanbo aada iyo aaday u mahadsan yihiin intaas kadib dadka soomaaliyeed oo magacan loo bixiyey baraka ah ama a d bska ani mar hore aragtadeyda ka dhiibtay barakac maaha dadkan ha laga daaya magaca barakaca dad soomaaliyeed oo daruuf jirta awgooda deegaankooda uga soo tageen ay deganaayeen haddana deegaan kaloo ay leeyihiin yimid waayo marka magacan barakaca kuma haboono dadkan in dibudejin loo suubiyo bulshada meesha ay la soo degeen meeshay joogto la gaarsiiyo kaalmo caalami ah loo raadiyo dibudejin loo sameeyo ninkii xoolo dhaqato ahaa oo xoolihii ay ka dhammaadeen intii kaar wax loo soo gelin lahaa in xoolihii loo sameeyo si uu xoolihiisi u dhaqdo maxaa yeelay wuxuu yaqaanaa si xoolaha loo dhaqdo aduug baa layidhahaa marka waa inuu aduug helaa way wax uu ka bilaabo hoose oo xoolo ah in loo sameeyo ninka kaloo beeralayda ah oo beerta tacbanayay oo beertiisii duruuf amni ka soo waday oo shabaab ka soo cararay oo climate change darteed u yimid isbeddelka cimilada ay saamaysay ama abaar ay saamaysay in isagana lagu dhiirigeliyo inuu beertii helo ceel loo sameeyo beer lagu garab istaago beertiisa uu samaysto
mashruuca imaaj oo ay ku baxayso lacag dhan toddobaatan iyo lix milyan oo dollar ayaa waxaa ka wada shaqay doono wasaaradaha shaqada beeraha gargaarka iyo xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya